geerida mas-uulkan ka tirsanaa safaaradda jabuuti islamarkaana lagu magacaabo cabdiraxmaan maxamed hiraabe ahaane qunsulka guud ee dowladda federaalka u fadhiya jabuuti iyo la taliyaha koowaad ee safaaradda ayaa waxaa maalintii shalay uu ku geeriyooday waddanka swidhen wuxuuna ninkan muddo dheer ka shaqaynayay safaaradda dowladda federaalka ee dalka jabuuti waxaana mas-uulkan ka mid ahaa safaaradda geeridiisa xaqiijiyey dowladda federaalka salaad cali jeelle oo ah safiirka jabuuti ee dowladda federaalka u fadhiya ayaa ka hadlaya geerida ninkan wuxuuna intaasii raaciyey in ninkan uu ka mid ahaa raggii la soo shaqeeyey dowladdii maxamed siyaad barre waxaan halkan tacsi naxdinla uga diraynaa cabdiraxmaan maxamed hiraabe oo ahaa la taliyihii koowaad ee safaaradda dalka jabuuti ee jamhuuriyadda soomaaliya muddo dheer marka cabdiraxmaan maxamed hiraabe runtii wuxuu ahaa nin muddo dheer dowladda uu soo shaqeeya soomaaliya wuxuu ka mid ahaa xisbigii dalka ka arrimi jiray oo la dhihi jiray xisbigii hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed soddon sanana ama ku dhadhowna safaaradda jabuuti uu ka shaqaynayay wuxuu ahaa diblomaasi ma ahan markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan dowladda federaalka uu ku geeriyoodo dalka dibaddiisa waxaana marar kala duwan ay saxaafadda gudaha soo tabisay geerida mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamulada shisheeyaha kuwaas oo intooda badan u geeriyooday xanuunno ay wakhtiyo dheer la noolaayeen